بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة مدنية وآياتها 286 سورة البقرة ومدنية آيات كيدو والله بقول سيديتن يلح كلمات كيدو واللحكم بقول يكوب يلباتن حروف تيدو واشن يلباتن كن يشن بقول أو حرف هذه السورة بلو جيد الله وحكك ورمي مواضيع مهمة آيات دوغوه الرئيسة فيها hidaayat alqur'aani alkariim waxaa ku sugan qur'aanku inuu hanuun u yahay dadka mutaqiinta ah oo qur'aanku miyaanu ummadoo dhan hanuun loo soo rogay ahayn maxaa loogu gaar yeelay lilmuttaqiin waxaa la yidhi liannahum almuntaficuuna bih waayo kuwa ku intifaacay ee hanuunkiisa qaatay maadaama ay mutaqiinta yihiin waxaa laga cabiray ka'annamaa in iyagun loo soo rogo cid kale aan looga soo dejin waayo ruuxaan ku hanuunin dee wujuuduhu wa cadamuhu cala sawaa in loo soo dejiyey iyo inaan loo soo dejin isaga waa isugu mid waayo waxbaba kama dheefin oo kuma intifaacin marka lilmuttaqiin waa kuwa qaatay ee gaar kuma aha waxaase gaar loogu xusay liintifaacihim bilqur'aan alif laamiim xuruufta muqatacaadkii waxay ku soo aroortay sagaal iyo labaatan suuradood oo suwarka qur-aanka ka mid ah qowlka ugu xooga badanna waa in lagu dhaafo allaahu aclamu bimuraadihi bidaalika ilaahay baa garanaya xuruuftaa googooskee kala yacni googo-an wuxuu uga jeeda allah garanaya waxayse culimmadu tilmaamaan xikmadda iyo ujeeddada ama maqsadka xuruuftan loo keenay inay tahay tacjiiz iyo taxaddi dadka oo lagu cajsi gelinayo oo la dareensiinayo icjaaska iyo qur-aanku inuu mucjizo yahay laakiin wax moxamed la yimid inaanu ahayn qur-aanku oo macnihiiyo muraadku waxa uu noqonayaa qur-aanku waxa uu ka kooban yahay xuruuftii alifbaataasaaday taqaaneen sida aliflaamiim marka hadduu hadalka aad leedihiin moxamed baa la yimid ay runtiin tahay bal kulligiin isku wada tagoo isagoo kala keena hadday keeni waayeen xuruuftani waxay daliil u tahay icjaaska qur-aanka iyo inuu mucjizo yahay cid la iman karta aanay jirin hadal alle uu soo dejiye uu yahay daalika alkitaabu laa rayba fiihi hudan lilmuttaqiin daalika ismu ishaaraha baciidka ah waxaa loogu tilmaamayaa kitaabka innakoo gacmaha ku hayna waa liculuwi martabatihi wa bucdi maqaamih waa darajadiisa fog iyo maqaamkiisa sarreeyo darteed ayaa daalika loo yidhi kaa darajadiisu ay fog tahay sidii wuxuu fog yahay oo kale hudan lilmuttaqiin master haddii masterka haddii sidiisa lagu daayo waa xaal uu yahay kitaabku hanoon marka masterkaana isamka faacil ka xeel dheer oo shayga cayntiisiiba inuu yahay baa ka xeel dheer in la yidhaah waa haadin waa hanooniye waxaa ka xeel dheer laftiisaaba hanuunkiioo socdo ah haadiyan oo ismi faacilana waa laga macnayn karaa oo kii muttaqiinta hanooninayey kadib aayaadka ka dambeeya ee saddexda ah waxaa lagu tilmaamay sifaadka mu'miniintu ay kaga tilmaaman yihiin dadka kale oo ay ugu horrayso aladiina yu'minuuna bilghayb inay rumaynayaan maa gaaba canhum alghaa'ibu canhum waxa ka maqaneenay arag waa rumaynayaan waayo dadku waxa mushaahadaday indhaha ku arkayaan inay rumeeyaan waa ka siman yihiin oo wax weyn ma aha taas waabaad arkaysaa laakiin waxaa lagu kala tegay waxaan la arag oo la maqlay uunoo cilmi ahaan lagugu sheegay inaad rumayso intaanad arag horteed oo mu'miniintu waxa ka maqan ee umamkii hore iyo ambiyadii hore qur-aanku kaga warramay waa rumeeyeen iyagoon goobjoog ahayn waxa ka maqan ee weli aanay gaadhin ee aakhire iyo umuurteeda ku sugaya waa rumeeyeen weli iyagoon gaadhin kuwii horena iyagoon goobjoog ahayn bay rumeeyeen waa aliimaanu bilghayb salaadda waa oogayaan oo iqaamaa laga cabiray lama odhan wayusalluun waayo iqaamadu waxay tilmaamaysaa salaadda in xuquuqdeeda loo dhammaystiray oon waxba ka dhinnayn wa mimaa rasaqnaahum yunfiquun mintu waa tabciidiya oo waxaanu ku arsaaqnay wax ka mida barhkiina waa bixinayaan waxaa kaloo sifaadkooda ka mid a nebi moxamed wixii lagu soo dejiyey iyo wixii hortii la soo dejiyey oo dhan waa rumaynayaan oo rusushuu rabbi soo diray oo dhan horraysiya dambaysaba iyo kutubtuu alla soo dejiye oo dhan horraysiyo dambaysaba waa wada rumaynayaanoo midna beenin maayaan aakhirana waa yaqiinsan yihiin ilaahay markaa wuxuu ku tilmaamay kuwa sidaasi hanuun korkii inay ku sugan yihiin calaa hudan culuwiga ama isticlaaga calaadu ay tilmaamaysaa waa litamakunihim min alhudaa dacal kama haystaane way ka feedho buuxsadeenoo way ka fara qabsadeenoo si fiican bay ugu tuntunsadeen oo ugu toosan yihiin hanuunka waxay meel sahlan ka haystaan ma aha wa ulaa'ika hum lmuflixuun jumlada macrifatu tarafaynka ee ulaa'ika iyo almuflixuun iyo mubtadiya khabarka isku ah iyo damiirulfasliga u dhaxeeya labada mubtadaha iyo khabarka ee hum kullu haada wuxuu tilmaamayaa xasru lfalaaxi calaa haaulaa in liibaanta kuwaasi ay la gaar noqdeen oo iyagoo keliya ay liibaaneen liibaanta dhabtiina waa addafaru bilmarguubi wannajaatu min almarguub waa in wixii la rajaynayo janna ugu weyntahay la helo wixii laga cabsoonayo oo cadaab ugu horeeyana laga badbaado hada huwa alfawz wa hada huwa alfalaax afartaa aayadood markuu alla ku tilmaamay mu'miniinta ayaa saddex iyo tobanka aayadood int ilaa inta laga gaadhay yaa ayuhannaasu waxaa saddex iyo tobanka aayadood alla kaga warramay munaafiqiin iyo tilmaamahooda culimmadu waxay yidhaahdeen waxa mu'miniin afar aayadood oo keliya loogu koobay gaalana waxa weeyaan sida inoo iman doonta laba aayadood oo keliya gaaladaana ka horraysa cafwan oo munaafiqiinta waa ka dambaysaaye munaafiqiintana intaasoo aayadood laysku daba dhigay waa khutuurada iyo khatarta munaafiqiinta ka badan gaalada gaalnimadooda ay caddahay waxaase munaafiqiin ka horraysa labada aayadood ee gaalada ka warramaya oo allah waxau ihi ina aladiina kafaruu sawaa'un calayhim a andartahum am lam tundirhum laa yu'minuun htm allah lى quluubihim wlى samcihim wlى absaarihim gishaawa wlahum cadaabun cadiim labada aayadood waxaa alla ku tilmaamay gaalo iyo sifaadkooga waa kuwo la xidhay oo la dhababay oo la qufulay qalbigooda iyo qaalabkoodaba oo hanuun aanu qalbigooda gelayn oo sharka iyo xumaha lagu qufulay waa kuwo ay isugu mid tahay oonay u kala soocnayn in wax loo sheegay iyo inaan wax loo sheegin waa sawaa'un calayhim uma kala duwana kadib waxa alla uu ku tilmaamay saddex iyo tobanka aayadood ee ka dambeeya sifaatu lmunaafiqiin munaafiqiintu sifaadka ay leeyihiin waxaynu nidhi waxa hadalkooda loo farabadiyey waa ka khatar badan yihiin gaalada waayo mu'minka cad waa la gartoo sifaadkiisu waa cad yihiin gaalka cadna waa la gartay oo bannaankaasuu warkiisu yaallaa laakiin munaafiqa mu'minka ku dhex jira la soomayee la salaadaya safka islaamkana gudaha ka duminaya fitanka ku dhex faafinaya sharkiis iyo xumihiisaa badan sidaa darteed ayaa munaafaqu uga cadaab cuslaaday xataa gaalka ina almunaafiqiina fi darki alasfali min annaar allah markaa wuxuu tilmaamo uu yidhi waxaa ka mida dadka duul odhanaya waa rumaynay iyagoon mu'miniin ahayn waa afka baarkiisa uurkasa waa ka gaalo allah iyo mu'miniintay khiyaamaynayaan oo doonayaan inay khaldaan siday la tahay laakiinse naftoodunbay khiyaameynayaanoo cid kale ma khaldi karaan marka yukhaadicuuna allaha waa fii xaddi zacmihim siday iyaga la tahay cid ma qaldi karaane oo ilaahay iyo muuminiinta toona ma qaldi karaane iyagaa sidaa moodaya waxaa rabbi tilmaamay qalbiga inay ka jiran yihiin cudurna alla u kordhiyey cadaab daranna ay leeyihiin waa jazaan wifaaqan waljazaau min jinsi alcamal maradku waa maradu shubuhaati waashahawaat mar hadday ku bukaan cudurkii shubhada iyo shukuugda iyo nooc walba waayo amraaddu waa fara badantay qalbiga ku dhacdaa ta munaafiqiintu waa maradu shaki washubuhaad oo iimaankii iyo diintiibaabay ka shakisan yihiin markaa maradkaa kufri calooleedka kor hadday qabaan oy qalbiga ka bukaan cudurkaasa alla usii kordhiyey waayo ruuxu wuxuu doorta unbaa loo daynayaa hadduu wanaagga doorto waaladiina htadow zaadahum hudaa hanuunka waa loo kordhinayaa hadduu baadida doorto iyadaa loo kordhinayaa falamaa zaaquu azaaqa allahu quluubahum kuwanna bukaanka gaalnimada nifaaqay doorteenoo fazaadahum allahu maradaa waa jazaan wifaaqan waa cuquubo waafaqsan waxay galabsadeen ay iyagu kasbadeen cadaabka daran waxay ku helayaan bimaa kaanuu yakdibuun ba'du waa sababiyo maaduna waa masdariyo kaanada masder baa laga keenayaa kown macnuhu markaa wuxuu noqon bisababi kownihim yakdibuuna ahaanshahay ahaayeen kuwo beeninaya xaqa kuwo waxaan ujeedaa ka been sheegaya xaqa ayaa lagu cadaabay qiraa'ada kale yukadibuunana waa ahaanshahay ahaayeen kuwo xaqa beeninaya ayaa lagu cadaabay oo bisababi kownihim yukadibuuna waa beenin ay beeninayaan xaqa bisababi kownihim yakdibuunana waa beensheegidday ka been sheegayaan iimaanka iyo islaamnimada afka baarkiisa ay ka muujinayaan markaa kadaba iyo kadaba yacni sidaasay u kala duwan tahay ficilka mucadaha iyo laasimka waa beensheegid iyo beenin labada kii laga macneeyaba cadaabka kaasay ku muteen kadib alla wuxuu tilmaamay in waxa weeyaan marka lagu yidhaha war arlada ha fasahaadinina waxay odhanayaan annakum baaba hagaajinayna iyaga ayaana kuwa wax fasahaadinaya ah weliba damiirulfasligu xasri buu keenayaa oo innahum humulmufsiduuna iyagunbaa mufsidiina waanayse dareensanayn waxay odhanayaan marka lagu yidhaahda rumeeyan ah waxay odhanayaan ma waxaanu u rumaynaa sida maangaabku u rumeeyeen iyagaa maangaaba laakiin waanay garanayn oo aayadda horena marka la ydhaha war arlada fasaadka ka daaya ayay odhanayaan annakum baaba wax hagaajinana iyagaana a kuwa mufsidiinta ah cid kaleba ma aha rumeeya marka la yidhaahdana ma maangaabkao kaleanu u rumaynaa iyaga ayaa maangaabaa la yidhi waanayse is ogeyn aayadda hore walaakin laa yashcuruuna baa la yidhi waayo ifsaadkay arlada ifsaadinayaan waa maxsuusun bilxawaas waa wax dareemayaasha iyo xubnaha daahirka ah lagu dareemi karo inay arlada xumaynayaan oo fasaad la dhex socdaan mar haddii ifsaadka dhulku wax la dareemi kara uu yahay oo xubnaha iyo dareemayaasha lagu ogaan karo walaakin laa yashcuruuna baa munaasab ku noqotay in la yidhaahdo waanayse dareensanayn laakiin xagga maangaabnimadu maadaama ay tahay arrin macnawi oo cilmi u baahan waxaa lagu khatimay walaakin laa yaclamuuna garan maayaan oo isma oga iyagaa maangaabeh marka munaafiqiintu shiicada cayda ay saxaabada caydo salaf iyo hormood waxa ugu ah wa bi'sa salafu cid hormood xumaan ku noqotana kuwaasaa ugu liitee munaafiqiintii hore ayaa tusaale ugu ah shiicada cayda saxaabada waayo munaafiqiintu markay leeyihiin anu'minu kamaa aamana sufahaa'u yacnuuna asxaaba annabiyi sala allahu calayhi wasalam asxaabtii nebi maxamed bay u jeedaan asxaabta nebi maxamedna alla iyo rasuulkiisaa tilmaamay wanaagoodiiyo ammaantooda alla wuxuu tilmaamay kuwa munaafiqiintii markay muuminiinta la kulmaan waa laba aflayaal iyo laba wajiilayaal oo muuminiinta waxay ku odhanayaan rumaynay idinkaanu idinla mid nahay kol alla kolkay madaxdooda iyo shayaadiintoodii dib ugu noqdaanna waxay odhanayaan idinkun baanu idinla jiraaye kuwan waanu ku dheeldheelaynaa ilaahay baa iyaga ku dheeldheelaya jazaan wifaaqan waa min baabi almujaazaa o waxaa laga waraabinayaa abaalkay mutaysteen waxaa la yidhaha istizaaga waa min asifaati almuqayada oo cidda samaysuu alla ku sameeya oo kuwa dheeldheelka iyo istihzaa muuminiinta ku sameeya ayaa rabbina ku jeesjeesayaa iyadoo lagu ciqaabayo abaalkooda laga waraabinayo waxaana loo kordhinayaa xadgudubka ay xadgudbayaan iyagoo wareersan madda yamuddu waxaa loo adeegsadaa siyaadada sharkiya xumaha amadda yumidduna waxaa loo adeegsadaa siyaadada khayrkiiyo wanaagga oo wayamudduhum waa min madda yamuddu laakiin wa amdadnaakum biamwaalin wa baniina waa min amadda wa amadda yumiddu waa wanaag marka lagu kordhiyo ubad iyo oori iyo amwaalba markaa tani waa madda yamuddu ee ma aha tii amadadii waayo yumiddu baa la odhan lahaa ulaa'ika aladiina ishtarau dalaalata bilhudaa famaa rabixat tijaaratuhum wamaa kaanuu muhtadiin allah waxau ihi kuwaasi waa kuwa baadi ku iibsaday hanuunka ba'du matruugay gashaa oo hanuunkii waa ka dhaqaaqeen oo waa ka lugeeyeen markaa kay ka dhaqaaqeen ayaa ba'da la geliyey bilhudaa ilan waa ka tegeene kay soo qaateen weeyaan dalaaladu markaa ganacsigoodu kuwaa ma macaashin manay hanuunina waa hallaabeen kadib ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu aayaadkan ku tilmaamay darbu lamhaali lilmunaafiqiin mathalun naariyun wa mathalun maa'iy waa tusaalayaal loo tilmaamay munaafiqiinta sifaadkooda oo waa mathal dab ah iyo mathal biyo lagu soo qaatay mathalka naarigee hore waxaa lagu tilmaamay munaafiqiinta sidii nin intuu dab shitay mar alla markuu dabkii dhulka u iftiimiyey dam uu yidho uu ka baktiyey mugdi iyo madowna galay waxaa la yidhi waxa sidaa loogu tilmaamay munaafiqiinta waayo markii hore mugdi bay ku jireen nebi moxamed markuu yimid sala allahu calayhi wasalam iimaan bay afka baarkiisa ka muujisteen waa dabkay shiteene iimaankaa afka baarkiisa ay ka muujisteen waa dabkaa ay shiteene waxoogaa buu u iftiimiyey oo adduunka intay joogeen naftoodi iyo maalkoogaba waa u dhowro dee lama dilin ilaan munaafiqa yacni naftiisa la goyn maayo xoolihiisana la qaadi maayo kol haddaanu gaalnimo muujisane iftiinku markuu ka baktiyee mugdiga ay galeenna waa markay dhinteen oo kol hadday kufri calooleed iyo gaalnimo ay qabeen cadaab bay hore ka galeen markii ay dhinteen waa dulumaadka iyo mugdiga ay galeen summun bukmun cumyun waa dhagalaayihiin waa aflaayihiin waa indhalaayihiin macnaha xawaastii iyo dareemayaashii macnawigaa laga qaaday xisiga ma aha way indha qabaanoo kaa indha fiiqan way dhaga qabaanoo kaa dhaga nugul way af qabaanoo kaa aftahansan oo kaa nagnag iyo hadal badan laakiin waxay ka dhagalaayihiin xaqa inay dhegaystaan oo ku intifaacaan waxay ka indhalaayihiin xaqa inay arkaan oo raacaan waxay ka aflaayihiin xaqa inay ku hadlaan oo tawxiidka ku toosnaadaan fa hum laa yarjicuuna gaallimay ku baxayaan oo kasoo noqon maayaan masalka labaad waa maa'iyo roob baa lagu masalay waa sidii roob onkod iyo hanqadh iyo danab iyo hilaac iyo mugdibo uu ku sugan yahay waxaa la yidhi masalka maa'iga ana waa alqur'aan wa xaaluhu maca alqur'aan waa qur'aanka iyo xaalkoodu sida uu yahay maca alqur'aan marka lagu akhriyo oo qur'aankaa soo degaya waciidka iyo goodiga cabsida iyo cadaabka ku jira waa hanqadhka iyo danabka iyo onkodka ayaa lagu tilmaamayaa waciidka iyo cadaabka dulumaadka waxaa lagu tilmaamayaa gaalnimada iyo kufriga uu ka warramayo qur-aanka soo degaya barqiga iyo iftiinkana waxaa lagu tilmaamay wacdiga iyo ballanqaadka naxariista iyo khayrka markaa waxoogaa marka wacdiga lasoo qaado iyo naxariista waxoogaa naruuro ah iyo ladnaan bay dareemayaano waa isyaro dhiganayaanoo waa yar soconayaan mar alla marka waciidka iyo goodiga ay arkaanna sida hanqadhka iyo danabkaasay u baqanayaan oo dhagaha faraha u gelinayaan oo iyagaoo ka ordaya oo ka dheeraanaya oo ka baqanaya danabkaasiba inuu ku dhaco walow shaaa allahu ladahaba bisamcihim wa absaarihim in allaha calaa kulli shayin qadiir waxaa la yidhi shaa'a mafcuul bay qaadataa laakiin mafcuulkeeda oo mutacalaqa mashiicadu ku tacalluqaya ah wax hore ama wax dambe saabiq ama laaxiqun baa laga fahmaa oo inta badan waa la xadfaa iminka waxaa laga fahmayaa jawaabka lowda oo la dahaba ay walow shaaa allahu dahaba samcihim wa absaarihim ladahaba bisamcihim wa absaarihim ilaahay hadduu dooni lahaa inuu maqalkooda iyo araggoodu u tago uu ka kaxeeyo dee waa la tegi lahaayo waa dhegatiri lahaa waa indhatiri lahaa macnuhuna waxa weeye kamaa akhada alxawaasa almacnawiya dareemadii macnawigahaa siduu uga qaaday eenay waxba ugu intifaacayn xaqa ayaa hadduu doono kuwa xisiga ee adduunka ay ku socdaanna wuu uga qaadi lahaa oo hadduu doono waxa buu ka dhigi lahaa kuwa dam ah oo dhagela oon juuq iyo jabaq lahayn oon tallaabo qaadayn oo macnaha wuxuu iska raacin lahaa xisan wa macnan yacni ta muuqata iyo ta qarsoonba waa isugu dari lahaa waayo ina allaha calaa kulli shayin qadiir kadib ilaahay tabaaraka wa tacaala aayaddan waxa uu ku tilmaamaya ayuha annaas waa awalu amrin bitawxiid aayadda ka dambaysaana awalu nahyin can ilishraak qur-aanka marka xagga sare laga soo bilaabo amarka ugu horreeye kaa hor yimaadee tawxiid lagugu amraa waa yaa ayuha annaasu icbuduu rabbakum aladii khalaqakum nahyiga ugu horreeye shirki lagaaga digaa waa falaa tajcaluu lilaahi andaada amarka ugu weyn cala lidlaaq oo tawxiida iyo nahyiga ugu weyn cala lidlaaq oo shirki ah waxaa aayaadkan lagu tilmaamay waxa alla ku mutaystay keligii in cibaadada loo barax tiro oo waa ka cirka abuuray ee dhulka abuuree goglay ee samada ka soo dejiyey roobka ee baadkiiyo midhaha soo saaray ee idinka idin abuuray ka waxaasoo dhan idiin sameeyey isagaa mudan cibaadada in loo gaar yeeloon cid kale lala wadaajin oo tawxiid urububiya ayaa idinku hogaaminaya oo idiin sababaya tawxiid aluluuhiya waayo waa gardarra inaad tidhaahdo allah i abuuro i arsaaqaya cid kalena waan caabudayaa kadib waxaa aayaadkan ku sugan taxaddi lkufaar in gaalada lagu cariyey oo lagu cajsi geliyey qur-aankaoo kale inay keenaan oo allah waxau ihi wain kuntum fii raybin mima nazalna calaa cabdina faatuu bisuuratin min milihi wadcuu shuhadaa'akum min duuni illahi in kuntum saadiqiin allah waxau yidhi haddaad ka shakisan tihiin qur-aankaanu addoonka iyaga nebi moxamed korkiisa ku soo dejinnay bal hadda suurad la mida keena wax alla waxa idiin markhaati kacayana isku wada habar wacdoo isugu yeedha haddaa kari weydaan karina maysaane dee naar ka dhowrsada oo iska jira waxa lagu hurinayaa dad iyo dhagaxaan ay yihiin marka halkan waxaa lagu cariyey bal hal suuradoodoo qur-aanka la mida inay keenaan suuratu huudna waxaa lagu cariyey bal toban suuradood inay keenaan oo alla waxau ihi am yaquuluuna iftaraah qul faatuu bicashri suwarin milihi muftarayaatin wadcuu man istatactum min duuni illahi in kuntum saadiqiin nebi maxamedow ma waxay ku leeyihiin moxamed baa been abuurto qur-aanka samaystay waxaad ku tidhaahdaa toban suuradood oo la mida oo la abuurtay idinkuna balla yimaada ciddaa doontaanna u yeedha hadday runtiin tahay waa kari waayeen waxaa suuratu tuurna lagu amray qur-aankao dhan isagoo kale inay keenaan oo alla waxau ihi falyatuu bixadiidin milihi in kaanuu saadiqiin bal warkan qur-aanka mid la mid a ha keenaan hadday runtoo tooy waxa weeyaan hadalkoodu uu run yahay intaaba markay kari waayeen ee ay hal suurad kari waayeen ee toban kari waayeen ee qur-aankao dhan kari waayeen ayaa waxaa la caddeeyey beenaalayaal inay yihiin oo marnaba aanay qur-aankoo kale keeni karin waxaana loo caddeeyey qur-aanku inuu mucjiz yaho kalaamullahi jala jalaaluhu minhu badaa wa ilayhi yacuud cid la iman kartaana inaanay jirin oo alla waxau ihi qul lain ijtamacat ilinsu waaljinu calaa an yaatuu bimili hada alqur'aan laa yaatuuna bimilihi walow kaana bacduhum libacdin dahiira waxaad tidhaha nebi maxamedow jiniyo inse hadday isugu tagaan qur-aankaoo kale inay keenaan ma keeni karaan xataa hadday isku bahaystaan oo isu kaalmaystaan kadib ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu ku tilmaamay aayaadkan wabashir aladiina aamanuu bushaaradii iyo wanaagga muuminiintu ay helayaan oo jannaadka iyo nicmada iyo barwaaqada dhex taalla ah kadib ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay aayaadka ina allaha laa yastaxyi an yadriba matala maa bacuuda darbu lamhaali fi lqur'aan qur'aanka in tusaalayaal iyo amsilo loo soo qaato macaanida dadka maankooda loo soo dhowaynayo waa xikmad xeel dheer oo xikamka qur'aanka ka mid a macnaha dadkana u soo dhoweynaya oo gaaladii ayaa waxay yidhaahdeen maxaa waxaan ilaahay tusaalayaashan kaneeca iyo diqsi iyo waxaan muxuu ka soo qaadanayaa markaasi alla u yihi ina allaha laa yastaxyi an yadriba matala maa bacuuda ilaahay kama xishoonayo inuu kaneeco iyo wax ka liita ama ka yar inuu tusaale ku tilmaamuu mathal usoo qaato alla ka xishoon maayo waayo waa arrin xaq ah oo lagu caddaynayo xaqa ina allaha xayiyun kariim yastaxyi min cabdihi idaa rafaca ilayhi yadayhi an yaruddahumaa sifra ilaahay waa mid xishood badan oo deeq badan oo addoonkiisa ka xishoonaya gacmaha hadduu kor ugu qaado iyagoo madhan inuu ku soo celiyo marka xayiyun waa ism asmaada alle ka mid ah xayaaguna waa min sifaati alafcaal oo ilaahay baa loogu sugayaa kamaa yaliiqu bijalaali wajhi wa cadiimi sultaani macnuhuna waxa weeyi ilaahay ka xishoon maayo dee xaqa inuu tusaale ku caddeeyo ee waa caddaynaya ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay fusaaqda iyo sifaadkooda oo waa kuwa mathalka beeninaya ee ka hor imanaya sifaadkoodana waxaa ka mid a fusaaqda beeninaya amhaasha aladiina yanquduuna cahd allahi min bacdi miihaaqihi wayaqطacuuna maa amara allahu bihi an yuusal wayufsiduuna fi lardi ulaaika hum lkhaasiruun kadib ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu ku tilmaamay aayaadkan u dambeeya madaahira qudratihi muuqaalada waaweyn ee tilmaamaya ilaahay weynidiis iyo waaxidnimadiis oo allah waxa uu yidhi sidee rabbi uga gaaloobaysaan idinkoo markii hore ahaa waxaan jirin oo noolaynba kadib alla idin nooleeye kadib uu idin dili doono kadib intuu idin nooleeyo uu idin soo celin doono xaggiisa usoo noqon doontaan ilaahay waa ka dhulalka waxa ku sugan oo dhan idiin abuuray cirkana ka kor noqday toddoba samana ka ahaysiiyey wax walbana alla waa ka og ee arkaya awoodda u leh bismi illaahi araxmaani araxiim aliflaamiim allahu aclamu bimuraadihi bidalika ilaahay baa og wuxuu uga jeedo xuruuftaas daalika kaasi alkitaabu ee kitaabka ah laa rayba shaki fiihi dhexdiisa kuma sugnaanin oo saw kuwa qaar ka shakisan shakuhum kalcadam kol haddaanu daliil lahayn waa waxaan jirin oo kale marka alkitaabu waa ku bayaaminay haddii lagaga khabrana dee laa rayba fiihi waa khabarun bacda khabar waa khabar khabar ka daba yimid oo tacaduday oo daalika kaasi darajadiisu ay sarraysaa alkitaabu waa kitaabkii alleh oo laa rayba shaki fiihi dhexdiisa kuma sugnaanin hudan ay haadiyan xaal uu yahay kii hanuuninaya lilmuttaqiina kuwa alla ka baqa ama hudan waa sida ka xeel dheer isamka faacil be hudan xaal uu yahay hanuun waa hanuunka laftiisii eh lilmuttaqiina kuwa alla ka baqa uu hanuun u yahay waa sifaad aayaadkan kale ka dambeeyo muttaqiinta lagu sifaynayo eh aladiina muttaqiintaasoo yu'minuuna rumaynaya bilghaybi waxa maqan ee aanay arag oo wayuqiimuuna oogaya alsalaata salaadana oogaya oo wa mima razaqnaahum wa min bacdi ma shay barhkiina kaasoo razaqnaahum aanu ku arsaaqnay yunfiquuna wax ka bixinaya waaladiina waa kuwa muttaqiintu yu'minuuna rumaynaya bimaa kii unzile lagu soo dejiye huwa maaga ilayka xaggaaga adiga nebi allow iyo wamaa kii ayay rumaynayaan unzile lasoo dejiye huwa maaga min qablika adiga hortaa la soo dejiyey wa bilaakhirati aakhirana hum iyagu yuuqinuuna waa kuwa yaqiininaya ulaa'ika kuwaasi ay ilmawsuufuuna bimaa dukir waxaa lasoo tilmaamay kuwa ku toosani calaa hudan hanuun korkii bay ku sugnaadeen hanuunka oo min rabbihim rabbigood xaggiisa ka ahaaday wa ulaa'ika kuwaasi ay ilmawsuufuuna bimaa dukir hum iyagunbaa almuflixuuna kuwa liibaanay ee guusha gaadhay ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay sawaan waxay isugu mid a calayhim korkooda aandartahum u digteeyaa am lam tundirhum iyo umaadigina waa isugu mid waa meelaha la ydhaha sabki bilaa saabigo oo iyadoon xarfu master la sheegin baa haddana master laga dhalaalinoo ay wa indaaruka wa cadamuhu sawaaun calayhim inaad u digto iyo inaanad ugu u digini waa isugu mid ee uma kala duwana oo laa yu'minuuna rumayn maayaan waa ta'kiid iyo tawdiixuna waaba la sheegay inay gaaloobeene ma rumaynayaanna waa lagu sii caddeeyey khatama allaahu ilaahay waa daboolay calaa quluubihim qalbiyadooda oo wanaagu geli maayo wa calaa samcihim maqalkoodana alla waa daboolay oo wanaagga maqli maayaan wa calaa absaarihim iyada jumladan istinaafiye ka dhigo waa khabar muqadame iyo mubtada mu'akhare wa calaa absaarihim araggooda korkiisana waxaa ahaaday ghishaawatun dabool oo indhaha waa ka daboolan yihiin oo xaqa arki maayaan walahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabka oo cadiimun weyn wa min annaasi dadkii waxaa ka mid a man duul baa ka mid ah kuwaasoo yaquulu odhanaya aamanna waa rumaynay billaahi alle iyo wa bilyowmi maalintii alaakhiri ee u dambaysay liannahu laa yowma bacdah maalin ka dambaysaan jirin waxa yowmulaakhir loo yidhi wamaa hum manay ahaanin bimu'miniin kuwa rumaynaya may ahaanin yukhaadicuuna allaha ilaahay bay khiyaamaynayaan oo dhagrayaan siday iyagu isleeyihiin ma khiyaamayn karaan alle eh iyo waladiina kuwii aamanuu rumeeyey wamaa yakhdacuuna mana khiyaamaynayaan ilaa anfusahum nafahooda mooyaane wamaa yashcuruuna mana dareensana fii quluubihim qalbiyadooda dhexdooda waxaa ku sugnaaday maradun cudur waa cudurka gaalnimada shakiga iyo shubhada iimaanka iyo diinta ay ka shakiyeen ee ay diideen fazaadahum allahu dabeed ilaahay wuxuu u kordhiyey jumlada in khabari laga dhigaa xoog badane ducaa'iyana waa laga dhigo allah u siyaadiyo khabarigaasi xoog badane fazaadahum allahu ilaahay waa u kordhiyey maradaa xanuun buu u kordhiyey walahum waxaana u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabkoo aliimunay muulimun xanuujinaya bimaa kaanuu bisababi kownihim ahaanshahay ahaayeen sababkiisa cadaab ugu sugnaaday yakdibuuna kuwa been sheegaya oo iimaankay afka baarkiisa ka muujinayaan kuwa ka been sheegaya ay ahaadeen ama yukadibuuna ahaanshahay ahaadeen xaqa kuwa beeninaya ayaa cadaab ugu sugnaaday waidaa qiila marka lagu yidhaahdo lahum iyaga laa tufsiduu ha fasaadinina fi lardi arlada qaaluu waxay odhanayaan inamaa naxnu annaku waxaanu ahaanay uun muslixuuna kuwa wax hagaajinaya alaa hooyaay oo baraaruga inahum iyagu hum iyagunbaa almufsiduuna kuwa wax fasaadinaya wax xumaynaya walaakin ha yeeshee laa yashcuruuna ma dareemayaan waidaa qiila marka lagu yidhaahdo lahum iyaga aaminuu rumeeya kama aamana naasu dadku si ay u rumeeyeen sida saxaabada iyo raggii rag ahaa qaaluu waxay odhanayaan anuuminu ma waxaanu u rumaynaa kamaa aamana siday u rumeeyeen assufahaau kuwa maangaabkiima siday u rumeeyeen baanu u rumaynaa iyagoo saxaabada u jeeda iyagaa maangaab eh alaa hooyaay baa alla widhi innahum iyagu hum iyagunbaa assufahaa kuwa maangaabka ah iyo wax magaratada caqligooda u liito walaakin ha yeeshee laa yaclamuuna ma garanayaan waidaa laquu marka ay la kulmaan aladiina kuwii aamanuu rumeeyey qaaluu waxay odhanayaan aamanaa waa rumaynay waidaa khalow markay u gooni noqdaan ee ay u laabtaan ilaa shayaaiinihim khalaa maanta waxaa la dhansiiyey ficilka macnaha ficilka rajaca marka marka tadmiinka ficilka ficil kale macnihii la dhansiiyo macnihiisii iyo macnaha ficilka kalu wada tusinaya marka macnuhu waxa uu noqonayaa waidaa khalow marka ay gooni noqdaan ay u laabtaan ilaa shayaaiinihim shayaadiintoodii ay u laabtaan waa madaxdoodii gaalnimada hormoodka ugu ahaaye qaal waxay ku odhanayaan innaa anagu macakum idinka la jirkiinaanu ahaanay oo innamaa naxnu annagu waxaanu ahaanay uun mustahzi'uuna kuwa ku jeesjeesaya oo dheeldheel ka dhiganaya mu'miniinta allahu alle ayaa yastahzi'u ku jeesjeesaya bihim iyaga oo wayamudduhum u siyaadinaya fii tuqyaanihim xadgudubkooga alla u siyaadinaya yacmahuuna xaal ay wareersan yihiin ulaa'ika kuwaasi tilmaantaa ku sifaysani alladiina waa wixii ishtarow iibsaday addalaalata baadida bilhudaa hanuun ku soo iibsaday oo hanuunkii ka dhaqaaqay ba'du matruugay gelasa famaa rabixad may macaashin tijaaratum ganacsigoodu wamaa kaanuu manay ahaanin muhtadiina kuwa hanuunsan mathaluhum munaafiqiinta tilmaantoodu kamahali ladii kii oo kale tilmaantiisa weeyi kaasoo istawqada shitay naaran dab falamaa adaa'at dabkii markay u iftiimisay maa xawlahu wixii hareerihiisa ahaa dahaba allahu alla waa la tegay binuurihim iftiinkoodii wa tarakahum waxaanuu kaga tegay fii dulumaatin madowiye dhexdood buu kaga tegay laa yubsiruuna xaal aanay waxba arkay summun ay hum iyagu summun kuwa dhagala weeyi bukmun oo afla cumyun kuwa indhala weeyi oo fa hum iyagu laa yarjicuuna kama soo noqonayaan gaalnimaday galeen aw kasayibin waa mathal kale waxaa la yidhi tamhiilkani ama waa litaqsiim ama waa litakhyiir ama waxa weeyaan waa liljamci waa litaqsiim oo waxaa loo jeedaa fariiqun kada wa fariiqun kada qaybi waa sidaa qaybina waa sidaa oo iyagaa kala soocan ama waa litakhyiir oo waxaa loo jeedaa waa sidaa ama sidaa waa caynkaa ama caynkaa oo waa takhyiir iyo tanwiic ama waa liljamci oo awdu waa bimacna alwaawi oo waa sidaa waana sidaa labadaba waa yihiin saddexdaba waa la yidhi alla waxa uu yihi aw kasayibin yacni labada masal baynu u jeednaa awda laysugu cadfay macnaha looga jeedo aw ka sayibin aw ka asxaabi sayibin ama roob asxaabtii oo kale weeye ay aw mathaluhum ka mathali asxaabi sayibin ama munaafiqiinta tilmaantoodu waa sida dad roob helay oo kale oo min asamaa xagga sare roob uga yimid roobkaasoo fiihi dhexdiisa uu ku sugan yahay dulumaatun madowyo iyo wa racdun onkod iyo wa barqun hillaac yajcaluuna waxay yeelayaan asaabicahum ay atraafa asaabicihim waayo farahu dhagaha ma wada geli karaane waa dacalka iyo faraha caaradooda marka waa calaa xadfi mudaaf yajcaluuna waxay yeelayaan asaabicahum ay atraafa asaabicihim farahooda caaradooda hore ayaa fii aadaanihim dhagahooda dhexdooda ay yeelayaan min asawaaciqi min ajli sawaaciqi danabka dhacaya dartii xadara almowti geeri cabsi ay ka cabsanayaan darteed bay dhagaa faraha u gelinayaan wallaahu allana muxiitun waa koobay bilkaafiriina kuwa gaalada ah yakaadu waxa uu ku siganayaa albarqu hillaacu yakhtafu inuu dafo oo uu dhufto absaarahum aragyadoodu ay u indhatiraba kullamaa adaa'a mar kastuu u iftiimo hillaacaasi lahum iyaga mashow waa ku soconayaan fiihi iftiinka ah ay fii hadihi alidaa'a wa idaa adlama marka uu ka madoobaado calayhim korkeedaee dam uu yidhaahdana qaamuu waa istaagayaan oo dhinacna u socon maayaan walow shaaa allaahu alla hadduu dooni lahaa ma doonine ay dahaaba samcihim wa absaarihim aragga iyo indhuhuba inuu ka tago alla hadduu dooni lahaa hee la dahaba waa la tegi lahaa rabbi bisamcihim maqalkooda iyo wa absaarihim araggoodaba oo sida ay diintii ugu intifaaci waayeen ayaa intifaaca adduunyadana uu ka qaadi lahaayo indhaha iyo dhagahaba waa tiri lahaa hadduu doono rabbi mase tirin waayo ina allaha alla calaa kulli shayin shay walba qadiirun kii awooda weeyi yaa ayuha nnaasu dadkiiyo ucbuduu caabuda rabbakum rabbigiin alladii rabbigaasoo khalaqakum idin abuuray idinka iyo waladiina kuwii min qablikum idinka idinka horreeyba lacallakum tattaquuna likay tattaquu si aad alla uga baqdaan alladii allahaasoo jacala yeelay lakum idinka idinka yeelay alarda arlada firaashan gogol wasamaa samadana binaa'an dhismo idinka sarreeya idinka yeelay oo wa anzale ka soo dejiyey min asamaa'i xagga sarana kullu maa calaaka fahuwa samaa wax kastoo kaa sarreeya samaa la yidhaahdaa oo dee falyamdud bisababin ila samaa waxaa lagu fasiray ee ilaa sakfi beyti beytkuna waa kii ahaa waqad yusamaa samaa'an kullu murtaficin wa inama alfadlu xaysu shamsu waalqamaru marka wixii kaa sarreeyaba luqada carbeed sama waa la yidhaah marka maadaama roobku ka soo do-o daruuraha oo yacni samaawaadka toddobadee kala sarreeya aanu ka soo dayine daruuraha uu ka soo da-ayo daruuruhuna cirkiya dhulka ay u dhexeeyaan wasaxaabilmusakhari bayna asamaai waalardi assamaa waxaa lagu fasirayaa assaxaab sida jamalkuba futuuxaadka uu ku tilmaamayo wa anzala alla waa ka ka soo dejiyey min asamaa'i xagga daruuraha ee sare maa anbiyaa alla ka soo dejiyey oo fa akhraja dabeed waxa uu ku soo bixiyey bihi yacni biyaha uu daruuraha ka soo dejiyey min athamaraati midhaha xaggooda waxa uu kaga soo bixiyey risqa ay marsuuqa wax la quuto arsaaqadiiyo quudidiin ah ayuu lakum idinka idinka soo bixiyey falaa tajcaluu ha yeelina lilaah alla ha u yeelina andaadan kuwa aad la sintaan ood barbar dhigtaan walxaal antum idinku taclamuuna aada ogtihiin oo garanaysaan annahu laysa lilaahi niddun ilahay waxu dhigmaa inaanay jirin idinkoo og ha u yeelina wain kuntum haddii aad ahaateen fii raybin shaki kuwa kaga sugan mimaa kii xaggiisa nazalna aanu ku soo dejinay calaa cabdinaa addoonka iyaga korkiisa oo qur'aan ah fa'tuu bal hadalla kaalay oo keena bisuuratin suurad la yimaada suuradda oo min milih ay min mihli lmunazal kaa nebi maxamed lagu soo dejiye la mida oo isagoo kale ah oo damiirka waxa saxa in loo celiyo munazalka nazalnaa laga fahmayo lianna alkalaama fi lmunazali laa fi lmunazali calayh waayo ka la soo dejiyaa laga hadlayaaye ka lagu soo dejiyo nebi moxameda lagama hadlayo waayo culimada qaar baa damiirka moxamed u celiyey laakiin raajixu waa munazalka waana ka siyaaqa hadalka laga hadlaayo faatuu bal hadalla kaalaya bisuuratin suura suuradoo min milihi ay min mili lmunazal kaa munasalkee la soo dejiya lamida balkeena wawadcuu u yeedha shuhadaa'akum markhaatiyadiinana min duuni illaahi alla sokadii kuwa idiin markhaati kacayana u yeedha in kuntum hadda ahaateen saadiqiina kuwa run sheegaya fain lam tafcaluu haddaydan sidaa samayn walan tafcaluu samaynna maysaane fattaqu naara naarta ka baqoo iska jira allatii naartaasoo waquuduha waxa lagu shidayo waayo sartaa facuul marka la kor dhabo waa aaladda shayga lagu qabanayo marka la godana ee fucuul la yidhaahna waa shayga laftiisa oo imika waduu waa biyaha wuduuna waa weyse qaadashada lafteedii oo masdarka ah marka waquuduhaa waxaa lagu shidayaa annaasu dadka ay yihiin iyo walxijaaratu dhagaxaanta taasoo ucidad loo diyaargareeyey lilkaafiriina gaalada wabashir u bushaaree nebi maxamedow aladiina kuwii aamanuu rumeeyey oo camiluu sameeyey alsaalixaati camaladan wanaagsan ana lahum biana lahum inay usugnaatay ugu bushaaree jannaatin jannooyin jannooyinkoo tajri ay qulqulayaan min taxtihaa hoosteeda alanhaaru wabiyaal kulamaa rusiquu mar kastoo la arsaaqo oo minhaa jannooyinka xaggeeda laga arsaaqo min hamaratin ka bedeloo midha xaggood laga arsaaqo oo risqa yacni shay ay quutaan lagaga arsaaqo oo risiqa qaal waxay odhanayaan haadaakani aladii waa kii rusiqnaa na lagu arsaaqay min qablu hore waa kii horena loogu keenay oo odhanaya wawtu waa loo keenay bihi quudka iyo risiqa oo waa loola yimid mutashaabihan xaal uu yahay mid isku egeg xagga midabka walow dhadhanka haba ku kala duwanaadee walahum waxaa ugu sugnaaday fiihaa jannooyinkaa dhexdooda aswaajun haween haweenka oo mutahharatun la taahiriyey wa hum iyagu fiihaa jannooyinkaa dhexdooda khaaliduuna kuwa ku waaraya weeyaan oon dhinacna uga uga guuray ina allaha alleh laa yastaxyii kama xishoonayo an yadriba min an yadriba inuu yeelo maalan tusaale inuu yeelo maa shay tusaale inuu ka yeelo shayga oo bacuudatan kaneeca ah waa maada marka nakiro mawsuufa a laga dhigo ama an yadriba inuu ka yeelo maalan tusaale maa ay aya mahalin tusaale uun kuu doonaba ha noqdee bacuudatan kaneeca inuu ka yeelo ama maada haddaad sila iyo tawkiid oo macno gaara aanad u yeelin an yadriba inuu yeelo alla ka xishoon maayo maalan maa tusaale inuu ka yeelo bacuudatan kaneeco iyo famaa fawqahaa waxa ka sarreeyaba maa duunahana waa lagu fasiray maa fawqahaa filkibarna waa lagu fasiray oo waxa ka sarreeya xagga yaraanta oo xataa kaneeco wax kasii liitoo kasii yar ama wax ka sarreeya xagga weynaantaoo kaneeco ka weyn dee ilaahay yani waxa weeyaan caaro iyo kaneeco iyo duqsi intaba qur-aanka tusaalayaal waa ugu soo qaatay waxa weeyaan amhaasha wa tilka alamhaalu nadribuha linnaasi wamaa yacqiluha ila alcaalimuun waana muhim ina allaha alle laa yastaxyii ka xishoon maayo oo kama xishoonaya an yadriba min an yadriba inuu ka yeelo maalan maa tusaale inuu ka yeelo iyo mathal bacuudatan kaneeco inuu mathal ka yeelo ilaahay kama xishoonayo ee waa ka yeelayaa kaneeco iyo famaa fawqahaa waxa ka sarreeyaba fa ama aladiina haddaba dadkii waa ku qaybsamayaane fa ama aladiina kuwa aamanuu rumeeyey fayaclamuuna waxay og yihiin oo ay garanayaan annahu tusaalahaasi alxaqu xaqii inuu yahay xaq oo min rabbihim rabbigooda xaggiisa ka ahaaday wa ama aladiina kuwase kafaruu gaaloobay fayaquuluuna waxay odhanayaan maadaa maxay buu araada allahu alla uga jeedaa bi haadaakani mathalaa xagga tusaalaha iyo mathalka yudilu ilaahay waa ku hadlaynayaa bihi tusaalaha uu tilmaamaya kaiira in badan waa kuwa diidaya ka hor imanaye wayahdii waa ku hanuuninayaa bihi tusaalaha kaiira in badan waa kuwa rumaynaya ee raacaye wamaa yudilu kumana hadlaynayo bihi tusaalaha ila alfaasiqiin kuwa taacada ka baxay mooyaane oo waa ayo aladiina faasiqiintaasoo yanquduuna burinaya cahd allah ilaahay ballantiisii uu kaga qaaday iimaanka iyo taacada inay ku dadaalaan min bacdi miithaaqi adkayntiisa dabadeed miithaaq waa ballan dhaar lagu adkeeyey waa kuwa burinaya ballanta adag ee dhaarta lagu akiday ee iimaanka iyo taacada lagaga qaaday oo wayaqtacuuna goynaya maakii amara allahu alla uu faray bihi maaga an yuusala uu amray in la xidhiidhiyo bihida ka bedel an yuusalada yacni shayguu alla faray in la xidhiidhiyo ayay goynayaan sida qaraabada iyo waxyaabaha la midka ah wa yufsiduuna waxay fasahaadinayaan oo xumaynayaan fil ardi arlada dhexdeeda ulaa'ika kuwaasibaa alla wihi hum iyagunbaa alkhaasiruuna kuwa khasaare ah kayfa takfuruuna sidee uga gaaloobaysaan billaahi alleh walxaal kuntum a ahaateen amwaatan kuwa aan noolayn oo markii hore aan jirinba oo fa axyaakum dabeed alla idin nooleeyey humma yumiitukum dabeed uu idin dili doono humma yuxyiikum dabeed uu idin noolayn doono humma ilayhi dabeed xaggiisa un turjacuuna laydiin soo celin doono huwa rabbi aladii waa allaha khalaqa abuuray lakum idinka idin abuuray maa fil ardi arlada waxaa ku sugan jamiican xaal uu yahay dhammaantii humma istawaa ila asamaa dabeed samada ka kor noqday culimada qaar waxay yidhahdeen istawaa markay ilaah ku tallowdo waa bimacnaa qasado o humma istawaa ila samaa'i dabeed samada u qastay oo fasawaahunna sabca samaawaatin toddoba kaa haysiiyey laakiin sida raajixa ah kamaa fi lbukhaari istawaa waa inay tahay bimacnaa calaa wartafac oo mujaahid wuxuu yidhi istawaa ay calaa abulcaaliyana wuxuu yidhi istawaa ay irtafaca waa kala lafdi waase isku macno marka aayaddaa lafteeda bukhaarigu markuu fasirayo labadaa taabici hadalkooduu soo qaadanaya calaa wartafaca sidaasaana raajixa istawaa haddaanay ilaa iyo calaa toona ku tallaabinna waa bimacna takaamul bay yidhaahdaanoo walamaa balaqa ashuddahu wastawaa ay takaamala aataynaahu xukman wa cilma calaa hadday ku tallawdana bimacna alculuw wartifaac oo alraxmaanu cala alcarshi istawaa culimmada ahlu sunnaha qaar baa yidhi ilaaduna waa bimacnaa qasada laakiin waxa raajixa sida calaada uun ilaaduna inay tahay uun bimacnaa calaa wartafaca aayaddan waxaa laga fahmayaa uma stawaa ila samaa'i ana khalqa samaa'i bacda khalqi alardi inay samadu arlada ka dambaysay naazicaadna waxaa laga fahmayaa waalarda bacda dalika daxaahaa arladu inay dembaysay oo samadu ay horreysay waalarda bacda dalika daxaaha marka waxaa loo jamcinayaa waxa horreeye aslan khalqu lardi biduuni daxwin iyadoon arlada la kala bixin oon biyo baad midna laga soo bixin oo isku duuduuban oo malaasan ayaa alla abuuray markii hore khalqulardi hayra madxuwa ayaa horreeyey kadib toddobada samaa la abuuray kadib baa ilaahay dhulkii fidiyey biyo baadba ka soo bixiyey oo waalarda bacda dalika daxaahaa daxwigana waxaa lagu fasiray akhraja minhaa maaha wa marcaaha huwa rabbi alladii allaha weeye khalaqa abuuray lakum idinka idin abuuray maa fi lardi arlada dhexdeeda waxa ku sugan jamiican xaal ayihiin dhammaantood uma stawaa dabeed alla wuxuu ka kor noqday oo u kor noqday ila samaa'i xagga samadu alla u kor noqday oo fasawaahunna dabeed wuxuu ka ahaysiiyey ama sida ibnu kathiir iyo kayrkiiba ay tilmaameen uma stawaa ay qasada ila asamaa dabeed samadu u qastay rabbi fasawaahunna assamaa waa mufrad haddana damiir jamaca loo celiyey ashaa jinsiye ahoo waxay ku rumoobaysaa samada mufradkii jinsu samaawaati sabci markaa uma stawaa ila asamaa samadaa alla u kor noqday ama u qasday fasawaahunna dabeed samooyinkii alle wuxuu ka ahaysiiyey sabca samaawaatin samooyin toddoba ah wa huwa alle bikulli shayin shay walba caliimun waa kii u cilmiyo ogaal badan wallahu subxaanahu wa tacaala aclam waaxkam وبالله توفيق